golahan wakiiladu hogaaminta dalkan waxa allaaliyo wuxuu ka ogyahay ma jiro waxaa imika jaraa'idka shalayta ku qoraa konton hawiyaabaa soo socda wax allaaliyo waxaanu ka ognahayna ma jirto waxaan leeyahay hawshaa iyadaa iyo hogaamintii dalka qaybtuu dalkanu ku lahaa golahanu ku lahaa waa in la helaayo xeerka ay meel kaga taallaa wax allaaliyo waxnu konton hawiye marka halkaa yimaadeen yay la hadlayaan ma waxay la hadlayaan sa lacale yaase u ogolaada inay yimaadaan yaa fasaxa siiyey maxaynu ka nahay dalkan inagu taas waa qodob weeyaane halkaad igaga daraysid guddoomiye taas waa important wey maalinta hore qaab baynu golo fasax baynu siina xukuumadda ilaa iyo maantada laba boqol oo jeer bay wada hadal gashayo cid allaaliya cid warbixinayna siisay ma jirto fasax baanaynu siina laba qodob baynu markaa u baahannahay amaynun xeerka sidiisii hore ku celino amaynaynu hogaaminta dalka qaybteedii golahan ama guddida haloo saaro arrimaha dibadda ama arrimaha gudaha inaynu wax kala socono weeyaan guddoomiye halkaa ajadaha midkaa wadii janaysa waa koof qodobka labaad waxa weeye xeerkan doorashooyinka doorashooyin baa soo socda laba diiwaangelinood baa isbarba socda diiwaangelin xukuumaddaa wadata wax allaaliya waxay doorasho ka khusaysaa ma jirto halkan waxaa ka maqan xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka kaana waa isku dar waayo kaasi hore u yaalay waynu xallaqnay waynu ku caaniyo nabadba maalay berigii dowladda waa tii ogaa waxiina gaadhay ilama socdo dee guddoomiye waan sugayaa barosayntasalacale waa maxamedow dee guddoomiye waan waan yara hakiyo dee nin baa kaa dhex galay qodobka labaad waxa weeye hadda may maqlaysaa guddoomiye qodobka labaad anigu xigmad baan ku hadlayaa qarannimo ay degeen qodobka labaad guddoomiye waxa weeye halkan xeerka doorasho xeer baa jira diiwaangelinta xeerkaas diiwaangelinta ee ay xukuumaddu samaynayso iyadoon inoo keenin oo aynaan golaha marin ayaa laiska dhaqangasha osoon kuu sheegay qalad taa lafteedu waa qalad idinkaa rashid guddoonkiya ha la hakiyo xeerkaa intaan golaha laga ansixin ku dhaqankiisa dee maya dee waxa weeyaan salla caleed taas waa qodob wey xeerka diiwaangelinta maxay ahayde diiwaangelinta maxay yidhahdaan tan dee kanay xukuumaddu wado ya muwaadiniinta gaalaakiyo haddii kale halkeena golaha waa qodob waad igu daraysaa halkan guddoomiye igu dar talabaadna waxa weeye xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha taasuna waa qodob wey waxaa la doonayaa daf inaanu soo tidhaahdo xillido dabadeetana sideeni inagoo kaaba taagan yaa aynu su yacyacnaa sanad baa hale waa iminka ka sii wadna taasuna waa qodob wey allahuma salli calay labadaa xeer ee diiwaangelinta waad igu daraysaa midna waa tii hore ee ah hogaaminta qaranka halku golaha wakiiladu ku leeyahay taasuna waa qodob qodobka afraadaan soo jeedinaya guddoomiye waxa weeye xeerkii booliiska ee dhibaatadana naga gaadhay waa su-aalan ku weydiinaya miyaa laynoogu soo celiyey mise madaxweynugu saxeexay xeerka waxaa xoqaynta ii sheegtay qodobba in la soo celiyey
de markaa kuma qorra halkana waa waxay ku waa lagu soo darayaa
isagana dee ku soo dar